marka kooxdan haddaan usoo noqdo alitiaad la yidhaahdo kooxdaasi waxay ku sugan yihiin usuul bay ku baxeen icibaara awdax usuul bay ku baxeen usuultaa waxaa kamid ah kitaalu lfitan huruujkay ummadda ku baxayaan oo yarawna asayfa cala almuslimiin inay afraad yidhaahdaan iyagu marka waxawaya taabiciin ah oo iyagu dabajoog ah oo raggii hogaanka hayay aan ahayn iyo madaxdoodii aan ahayn iyo marka waxaway mashaayikdoodii ay yidhaahdaan marka waxawaya ma aragno ee waxaway adigu ma madihi meel walbana waa joogaa jaxay hadalka imika halkan masjidka ka tidhaahdaa de waxa weeye go-aan xaraka maaha alaslu baqaau ma kana cala ma kan fitankii u itixaad ruubtay ee dhiigada muslimiinta uu banaystay ee ay ku munaadaroodeen cajladahana ku duubeen mushaafahatana kibaartooda aan uga maqalay yani waxa weeye wax khilaafsan iyo toobadkeen cad oo waadix intay ka keenayaan dadkana u cadaynayaan inay ka toobad keeneen kana tabaru'ayaan cidda ictiqaadkaa ku sugan khilaafkaasi ay dhacdo waxa weeye waxaa la odhanayaa asalku sidii buu yahay alaslu baqaau ma kan calaa ma kan masala kitaal fi lfitan kusaabsanna waxay kamid tahay usuusha ahlusunna waljamaca oraan uga hadalnay nuqulaadka haddaad eegto kutubulcaqiiday mudawan ku tahay shekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu yihi asal bay noqotay usuusha ahlusunna kamid ah waktigii salafkana waxaa la ohan jiray ya sani cala muslim